Magaalada Buurco oo xarunta gobolka Togdheer ayaa sanadoodii laha dhaafay laga hirgeliyay goob casri ah oo la kaqaadawa sawarada islamarkaana iyo fursado shaqo ku helana dhalinyaro badan ah dhalinyarada oo ka shaqaysanayaan xirfada sawir qaadowga iyo muuqaal duubista iyo qurxinta waxaana ku mid ah dhalinyarada kuwa rameena waliyaawa ka kordhiyeen magaalada iyo sidii aan ka shaqaysanayaan xirfaduna
xirfadan aan ku jirno ama loo yaqaano multimedia waxyaabaha ay qabato walaa waxaa ka mid ah horta waxay u kala baxdaa laba qaybood qayb ladhahaa indoor iyo qayb ladhahaa outdoor labadaa qaybood oo kale ah qayb loogu imaado xafiiska gudihiisa oo aan sawirada ku qaadno iyo qayb ka baxsan xafiiska oo aanu bulshada u raacno haddaan sharaxaad kaaga bixiyo serviska aan bulshadayada aanu u qabanno hadday noqoto dhanka ganacsiga iyo hadday noqoto volunteerkaba waa inaan muuqaalo soo duubno hadday noqoto xafladihii hadday noqoto dokumentariyadii hadday noqoto xafladihii bulshadu ay u baahnayd sawiradii sidoo kale hadday dabad noqoto iyo hadday noqoto in lagu galo gudaha waxaa afqalaad loo yaqaano indoorka ama sidoo kale waxaa afqalaad loo yaqaano outdoorka labadaba shirkadayda waa qabataa waa servicean bulshadayda aan u qabano sawiradu walaa waxuu kala baxaan laba qaybood oo kale ah outdoor iyo indoor ama sawirqaadiduba outdoorka kale haddaan ku sheego waxaa ka mid ah aroosyadoo kale meherada xafladaha dee qalijibinaha oo kale caleemasaarada dee wixii ka baxsan stuudioga kale indhowr baa haddaan ku sharaxaydan waxay noqonaysaa sawirada gudaha oo ay noogu yimaadaan dadku dee meheroo kale meheradoo kale dee sawiro ay dadku soo geliyaan xarag ahaan oo siay beijkooda facebookooda ama social mediahooda ugu qoxsadaan magaaladiioo sii kordhaysaoo sii ballaadhanaysa dadkii oo aad u sii badanaya sawiradii oo la fahmaayo oo macnaha dadku berigi hore aad sawirada maxaysiin jireen laakiin hadda sawirada wax badan bay ka turjumaano dee kelmadii inaad hadal ku fahmayn baa laga yaba inaad sawir ku fahanto magaaladii oo kordhisa iyo baablooshkii oo koreya iyo dadkii oo soo ilbaxaya oo berigii hore dee sawirada looma baahnaan jiro qofku hadduu aroosanayo hadduu mehaarsanayo kale uma baahan jirin wax sawirqaadyada inuu xasuus ka reebo laakiin hadda waxa aada muhiima bay noqotay horta magaaladii baa weynaatay magaaladuna markay weynaato dee waxay yeelanaysaa ganacsiyo badan iyo shaqooyin badan qaybtan aanu ku jirnaana ama shaqadan aanu haynaana waa qayb ka mida shaqooyinka ay u baahantay bulshadu horta dalkeen wuxuu ku jiraa xaalad dhifloo buu ku jiraa oo waxa weeyaan haddii dhee kasta noqoto koraya oo bulshadeennu meelo badan bay ka soo kabanaysaa sidaas la midoonbaa xifradda sawirqaadista ama muuqaaldibistu ay gobolkan togdheer iyo waxa weye dalkeenna somalilan ba waxa ay tahay mid aada u koraysa waxaana ku mid ah dhalinyarada ku noola magaaladaasi iyo ku hadaleena muhiimadii anlati in xaruntu laka hirgeliyay magaalada sawirada waxaan isticmaalaa faamilkayga waana kala fognaan u diro sawiro xasuusaan u haysto waxaan u isticmaalaa baraha bulshada sida brofeylada asxaabteeda iyo waqtigeeda dambe aan xasuusa u haysto waxaan isticmaalaa si aan baraha bulshada soo dhigo ama faamiligayga ugu dirayo asxaabteyda adu ilaa laba jeer baan galaa bishii saddex jeer ama laba jeer intaan ka haleelo laba jeer baan imaadaa